alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah llahu tacaala faslun wayuqaatalu waa lala dagaalamayaa ahlulbaqyi baqyiga ehelkiisa bihalaadati sharaa'ida shardiyaal saddexa baa lagula dagaalamaya alawalu shardiga koowaad an yakuunu waa inay ahaadaan fii manacatin kuwa dagaalami kara oo wax iska caabi'i kara wathaaniyana an yakhrujuu waa inay baxaan can qabdati limaami imaamka gacantiisa waa inay ka hoos baxaan yacnaa xukunkiisa wathaalithuna an yakuuna waa inuu u sugnaado lahum iyaga taawiilun taawiil taawiilkaasi oo saa'iqun mid markaa la aqbali kara ah walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhu maxbuuskooda walaa yuqnamu la khaniimaysan maayo maalum xoolahooda walaa yudafafu laga dhamayn maayo calaa jariixihim kooda dhaawacma faslun fi ridda wamanka irtada ka noqda can ilislaami islaamka istitiiba istutiiba toobad baa laga dalbi doonaa halaathan saddex jeer fa intaaba hadduu toobad keeno yacnaa qubila towbatuhu toobadiisa waa la aqbal wailaa haddii kale wain lam yatub haddaanu toobad keeninna qutila waa la dili walam yuqasal la maydhi maayo marka la dilo walam yusalla caleyh laguna tukan maayo walam yudfan laguna aasi maayo fii maqaabir lmuslimiin xabaalaha muslimiinta faslun fii axkaami taariki salaa wa taariku salaati salaadaga ka tegay calaa darbayni laba nooc weeye axaduha midkood waxay an yatrukahaa inuu ka tago salaadii hayra muctaqidin isagoona aaminsanayn liwujuubihaa waajibnimadeeda fa xukmuhu kaa xukumkiisu xukmulmurtadi kii diinta ka noqday xukumkiisa weeye wathaani nooca labaadna an yatrukahaa waa inuu ka tago salaadii kasalan inuu uga tago caajisnimo muctaqidan xaalow yaa mid aaminsan liwujuubiha waajibnimadeeda fa yustataabu towbad baa la warsan fa intaaba hadduu toobad keeno yacni qubila towbatuhu fa intaaba hadduu toobad keeno wasallaa uu tukado qubila towbatuhu wailaa wain lam yatub haddaanu toobad keenna qutila waa la dili xaddan xad ahaan baa loo dili wa kaana wuxuu ahaanayaa xukmuhu xukumkiisuna xukmaalmuslimiina buu noqon xagga maydhista iyo kafanta iyo salaada iyo aaska iyo halkan mualifku waxa uu ka galay masaa'il markaa nooc xidhiidha laleh xuduudda wuxuu markaa alan kaga hadlay masalada ku saabsan bakyiga albakyu waa adulm albugaatna waa jamcu baaqin culimaduna waxay bugaada u yaqaaniin oo albugaat la yidhaahdaa alkhaarija can taacati alimaam ka ka baxay taacada imaamka isagoo markaa muta'awila ama imtanaca can adaa'i waajibin caleyh ama wax waajib ku ah gudistiisa diiday oo yidhi anigu markaa bixin maayo wuxuu markaa sheekhu tilmaamay in lala dagaalamayo wuxu uhi yuqaatalu waa lala dagaalamaya ahlulbaqyi baa lala dagaalamaya bithalaadati sharaa'ido shardiyaal saddexa baa lagula dagaalamaya la dagaalankooda marka waxaa asal u ah aayadda ilahay uhi wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqi xataa tafiya ilaa amri illah kooxdii markaa koox ku xadgudubtee sulxiga aqbali weyday in lala dagaalamayo ayuu ilaahay sheegay waxaad markaa u malayn kuwa imaamkii dhammaa ummadaba u talinayey daacadiisa ka hoos baxay inay ku soo noqdaanna diiday iyagaa markaa u mudan in lala dagaalamo cidda la dagaalamaysaana waa imaamka muslimiinta iyo cidda waxa weeyaan uu u taliyo dagaalkaana waxaa shardi u ah ka gayrihi min alqitaal sida dagaalada kaloo shardiga u ah an takuuna maslaxatuhu acdam min almafsada alatii fiih kolleyba mafsada waa ku jirtaaye maslaxada ku jirtaa waa inay ka weyn tahay mafsadada walihaada baa sheikhulislaam uu tilmaamay haddii mafsadadiisu ay ka badan tahay maslaxadiisa inaan lagu adeecahayn xaakimka la dagaalankooda fi-adaa markaa baaqiyada ah wuxuu markaa halkan mualifku ku tilmaamay saddex shardi marka la helo in lala dagaalamayo oo la dagaalankoodu markaa wuxuu leeyahay shuruud sababta horta loola dagaalamaya dee waa inay soo noqdaan ilaahay baa yihi fain baqat ixdaahuma cala luqra faqaatilu alatii tabqi xataa tafiya ilaa amri illah waa inay markaa dagaalka iska daayaan oo daacadii imaamka ay usoo noqdaan waxaa kaloo soo gelaysa dee inay jabaan iyada lafteeda waa nooc min alfay mar hadday jabaan oo laga adkaado oo la kala firdhiyo in markaa lala dagaalamayana nawowi wuxuuhi waa maxalu ijmaaci saxaaba waajmacat asaxaabatu radia allahu canhum calaa qitaali lbugaat faidaa kharaja cala alimaami taa'ifatu waraamat cazla hadday koox imaamkii ku baxdo ay doonaan inay kursiga ka tuuraan wamtanacuu min aadaai alxuquuq fayundaru fiihim waa la eegaya fain wujidat fiihim shuruud lbugaati ujriya alayhim xukmuhum ujriya xukmuhum calayhim wailaa falaa markaa xukuma shuruudduna waa sifaad markaa la rabo in laga helo saddexa shardi wuxuu yihi alawalu an yakuunuu waa inay ahaadaan fii manacatin waa inay ahaadaan bimacnaa waa inayin kuwo awood leh ay dee ku dagaalami karaanoo wax iskaga caabiyi karaan tira ahaan iyo dee hub ahaan iyo dhinac walba oo dee kuwo soo celintoodu dagaal ay u baahantahe waa inay noqdaan laakiin hadday iska yihiin afraad fardi ama afraad iyadoon lalaba dagaalamin dee lasoo qabqaban karo markaa dagaal looma baahna ila dagaalkani maqsuud lidaatihi maaha maogta mid sidiisa loo doonaya maaha maqsuudka laga leeyahay dee waa irjaacuhum ilaa taacati alimaam marka haddii dagaal la-aan lagu soo celin karo daacadii imaamka in lala dagaalama markaa dee mashruuc noqon mayso shardiga labaadna waxa weeyaan bu uhi waa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami waa inay ka baxaan oo haddii weli imaamkii gacantiisaba ay ku jiraanoo rag markaa gooni u baxay ama qaryaha u baxaan ama saxaraa u baxaan ama magaaladaba dee ha ku jiraan oo qeyb ka mid a ha maroorsadaan taladeedii waa inayin kuwo markaa imaamka maamulkiisi iyo suldadiisii ka hoos baxay haddii weli dee haba hada hadlaana suldadiisii ay ku hoos jiraan markaana wax dagaal markaa sababaya dee ma jiraan maadaamuu taxta sulطati alimaam wahaalidu shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu u sugnaado lahum iyaga an yakuuna lahum waa inuu iyaga u sugnaado taawiilun taawiil ay ku banaysteen markaa khuruujkan ay xaakimka ku sameeyeen oo sabab u noqday dee inay ictiqaadaan inuu khuruujku bannaan yihi wuxuu markaa ka ixtiraajayaa kuwo bilaa ta'wiil xaakimka ku baxay biduuni taawiil oo cinaad iyo madax adayg iyo mukhaalafa linusuus caddaystay kuwaasi markaa yeelan maayaan dee axkaamtii buqaadda yeelan maayaan taawiilka laftiisa ayuu markaa qeyd raaciyey oo wuxuu yidhi taawiilku waa inu noqdo mid saa'iqa waa inuu noqdo ama muxtamil mid bimacnaa weji yeelan kara sida qoladii ku baxday cali bin abi aalib radia allahu canhu lahaa wuxuu garanayaa cali kuwii cuhmaan dilay markaa ha soo qabtaan taawiilka noocaasa bay dee ictimaadayeen buqaad baanu dee ku sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wayha camaar taqtuluhu alfi'atu albaaqiya iyo kuwii sekada markaa diiday waajibnimadeeda may diidin laakiin abubakar inay u dhiibaan bay diideen aayadaasaanay si khaldan markaa u awisheen khud min amwaalihim sadaqatan tutahirhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum waxay idhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi ku salli u ducee ducadaadu xasilooni bay u tahy wasalaatu hayr laysa sakanan lanaa bay yidhahdeen ducada rasuulkana taa cid aan rasuulka ahayna ducadiisa taa laga heli maayo markaa kuu dhiibi mayno ayay yidhaahdeen culimada qaar waxay ku daraan yakuuna lahu matbuucun mutaac nin madaxa waa inay leeyihiinoo oo dee ay adeecaan waayo haddaanay madaxba lahayn dee markaa awood ma laha manacana ma laha dad fawdo midba dhinac markaa u socdo ayay noqonayaan marka shuruuddaa marka la helaa lala dagaalami karaa shardiga guud ee dee dagaalku uu leeyahna waa waynaga sheegnay oo ah waxa weeyaan in maslaxada ku jirta la dagaalankoodu inay ka weyn tahay mafsadada ku jirta buqaada iyo khawaarijtana aada buu u kala tafriiqiyay sheekhulislaam ibnu taymiya dadka isku khaldayna aada buu u radiyay majaladka shan iyo soddonaad ee majmuuculfataawaha ayuu aada ugaga hadlaa masaladaas dadka qaar baa isku khaldaa albuqaat waalkhawaarij oo khawaarijtu dee waa tagfiirinayaan imaamkii laakiin buqaadu qitaalkiisa ayuunbay bita'wiil ku banaysanayaan walaa yuqtalu la dili maaye buu ihi asiiru maxbuuskooda la dili maayo walaa yuqnamu la qaniimaysan maayo maalum xoolahooda walaa yudafafu loo dhammayn maayo calaa jariixim laga dhammayn maayo kooda dhaawacma oo yacnaa ka nolol lagu soo gaadho isagoo dhaawaca la dili maayo limaada ilaahay subxaana wa tacaala qitaalkooda ayuunbuu baneeyey soo ma ah qatligooda rabbi ma banayn wixii markaa qitaalkaa dee dhexdiisa dhaca bixaalati istidaami alqitaal ee aan markaa la dabdin karin mooyaane qitaalkii oo markaa dhammaaday in la laayo ilaahay may baaxin faqaatiluu buu ihi ilaahay muqaataladuna oo mufaacalo dee laba dhinac bay ka socota marka mar haddaan iyagii dagaalamahaynba maxaabiis la qabqabtay ay yihiin ama ay yaaceen oo munhazimiin ay yihiin lama laynayo faqtuluu buu dee ilaahay odhan laha dila buu ilaahay odhan laha mar haddii dagaalkiiba ay daayeenna waa noocun min alfay weyi soo noqosha weeyaan xoolahoodana lama qaniimeysanayo waayo de waa dad muslimiina weeye ilaahayna maalkooda ma banayn asalkuna waxay maalka muslimku inaanu banaanayn sida uu yihi rasuulku faidaa facaluu dalika casaw minii dimaa'ahum wa amwaalahum daliil markaa buqaada maalkooda xalaalaynayo haniimada kala mid dhigayana lama hayo kooda markaa dhaawacmana dee loo dhammayn maayo waana sidii markaa uu xukumay cali bin abi aalib radia allahu canh xadiidka marfuuc ee masalada ku soo arooray ma ansixin laakiin cali buu aharku ka ansaxay wuxuu cali amray an laa yutbaca mudbirun walaa yudafafa calaa jariix maqsuudka markaa laga lahaa la dagaalankooduna dee waa in sharkooda la joojiyo mar haddii ay jabeenna markaa sharkoodii waa istaagay in la laayo marka hore oo maqsuudkuma ahayn marka hore dee islaax baaba lagu daeyaayoo dee haddii ay soo noqdaan dagaalba ma jiraya weeye dagaalka daruuratu kafi sharihim wa irjaacihim ilaa taacati alimaam ayaa sabab markaa u noqotay faslun fi ridda riddada baabkii ka warramayay kana weeye ariddatu luqa ahaan waa alrujuuc can ishay ilaa gayri walaa tartaduu calaa adbaarikum tarjicu sharci ahaanna waa arujuuc can alislaam ila alkufr waa qofku islaamnimadii inuu ka noqdo kufri u noqdo ama islaamnimadiisii inuu jaro qowl iyo ficil iyo ictiqaad iyo shaki afartaabana waa lagu kufriyaa laakin atakfiiru laa yakuunu ilaa binasin aw ijmaac cidna lama takfiirin karo iyadoo lahaynin nas weliba si saxa loo fahmay ama ijmaac siduu ibnu cabdilbar raximah اllahu tacaala waman habata biislaamuhu waman habata islaamuhu biyaqiini laa yazuulu canhu bishaki suu yihi sheekhulislaam qofka islaamnimadiisu si lahuba ay u suganto shaki islaamnimada lagaga suulin maayo qofka markaa islaamnimo lagu ogaa ee asalku islaamnimo uu ahaa shaki markaa islaamnimadiisa laguma suulin karo lianna alyaqiina laa yazuulu bishak qowl iyo ficil iyo ictiqaad iyo shaki inta waa lagu kufri karaa laakiin waa in daliil loo hayo ama ijmaacu lculamaa waa in loo hayo weeye qofkii markaa diinta ka noqday axkaamtiisii waa halkan mualif kaga hadlay wuxuu ihi waman irtadda wamanka irtadda ka noqda can ilislaami istutiiba towbad baa la warsan oo bimacnaa laga dalbi halaathan saddex jeer fa intaaba hadduu toobad keeno yacnaa qubilat waa la aqbali towbatu wailaa ay wain lam yatubna qutila waa la dili marka istitaabadu in la yidhaahdo towbad keen ma waajib baa mise waa sunne sida saxiixa markaa in la yidhaahdo towbad keen waajib ma aha oo filxaal baa markaa la dili karaa isla markaaba waa la dili karaa waana sida adiladu markaa itlaaqday xadiidka bukhaari wariye rasuulku muxuu yihi man bedela diinahu faqtuluuh ka diintiisa bedelo dila buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxuu kaadina ma sheegin waxaa la mida markaa xadiidka isna saxiixa laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaath ataariku lidiinihi almufaariq liljamaca ayaa ku jiray wuxuu kaadina rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sheegin laakiin waa fiican tahay markaa in towbad la warsado waxaa dhici karta inay riddadu shubho ka dhalatay waxaa kaloo markaa dhici karta dee qofkii in isla ilaahay subxaana watacaala dee waanadaasi uu ku anfaco kuwii dee kufaartaaba intaan lala dagaalamin waata loo bandhigaayo islaamkii haddaanay horu maqal waa waajib haddii hore ay u maqleenna waa mustaxab in loo bandhigo kanna markaa waa sidaasoo kale weeye waana laba qowloo markaa shaaficiu leeya in la dhaha waa waajib in la dhaha waa mustaxab labada qowlba waa min aqwaali imaam shaafici raximah llah xadiid iyo ahar markaa uu ku keenayo sharaxa saxiixu kifaayat alakhyaar xadiidu caaisha ana imra'atan irtadat yowma uxud faamara rasuulu llahi an tustataab fain taabat wailaa qutilat xadiid daciifa weeye daara qudni baa wariya wa xadiidun daciif aharka markaa cumar laftiise isna uu odhanaya nin baa cumar liannahu qadima rajulu calaa cumar min ashaam faqaala lahu hal min mugaribati khabarin qaala nacam rajulu kafara bacda islaami faqatalnaa faqaala cumar hallaa xabastumuu fii beytin halaatha allahuma lam axdur walam aamurhum walam arda id balaganii allahuma inii abra'u ilayka min dami waxaa daliishaday qolooyinka yihi istitaabadu waa waajib laakiin aharkaana maalik baa fi lmuwata ku wariyey isnaadkiisuna waa daciif wey ma ansixin laakiin istitaabada asalkeedu in towbad la warsado saxaabada waa ka ansaxday cumar waa ka ansaxday oo khallaal baa ku wariyey fi sunna iyagoo waajibinaya maaha laakiin istitaabadu waa ka ansaxday cuhmaan ibnu cafaan bay ka ansaxday cabdullaahi ibn mascuud bay ka ansaxday in filxaal la dilaana saxaabada waa ka ansaxday oo markuu rasuulku mucaadi ibnu jabal yaman u diray iyadoo abu muusa uu kasii horreeyey wuxuu u tegey markiiba wisaad uu soo tuuray oo ihi fadhiiso su waa ninkan xidhani muxuu ahaa su waa nin ridoobay su wallahi inaan fadhiisana ilaa aan dilo markaasuu dilo uma kaadin marka waxaynu odhan karnaa waa amrunoo yarjicu ila alimaam istitaabadu waajib maaha laakiin imaamkay u noqonaysa asalkeeda iyo muddadeeduba hadduu u arko inay toobad warsigu uu yahay alaslax ka habboon toobad bu warsan muddadu markaa u kaadinaya ee towbadda uu ka sugayana sida hadduu arka aslaxa saddex ka yar ka badan saasuu yeelay bal shahr bil dhan saxaabada qaarkood inay u kaadinayeen oo ay towbad markaa ka dalbayeen dad ridoobay ayaa sugnaatay marka hada yarjic ilaa alimaam imaamkay taasi u noqonaysa marka marka la dilo maxaa la yeeli gaalnimadaa dee uu ku dhinto dee sidii gaalkaa loola dhaqmaya walam yuqasal maxanaa lama maydhayo walam yusalla caleyh lagu tukan maayo walam yudfan lagu aasi maayo fii maqaabir muslimiin ee laa yusal laa yuqasalu la maydhi maayo oo lamta oo bimacnaa la naafiye ahi luga carabiya ay ku jirta halkana waa sida lam yuqasal laa yuqasal walam walaa yusalla calayhi walaa yudfan lagu aasi maayo fii maqaabir lmuslimiin oo dee nin gaalabu markaa uu noqonaya halkaa markaa shaarixu shirkigu halkaa uu xoogay uu taqriirinaya wax shirki ah markuu ka waramayo waxyaabaha lagu gaaloobo ee qawliga ah ayuu wuxuu odhanayaa walow saba nabiya min alambiyaa oo istakhafa bihi fainahu yakfuru bilijmaac wa min suwari alistihzaa waxaa ka mida buu yihi maa yasduru min aldalamati cinda darbihim waxaa kuwa dalamadaa kasoo fula markay qof garaacayaan fayastakiisu almadruubu bisayidi alawaliina waalaakhiriin rasuuli illaah sala allahu caleyh wasalam fayaquul khali rasuula allahi yukhalisuka wanaxwu dalik kii la garaacaya baa gurmad weydiisanaya rasuulka ilaahay buu leeyahy markaasay odhanayaan rasuulka ilaahay aa kaa saarade rasuulka adu yeedhanaysa markaa ta dambe laa shaka inay tahay kelmad xun oo istihzaa binabiy ay xambaarsan tahay laakiin alistiqaatha binnabiy caleyhi salaatu wasalaam ayuu halkaa ku sugayaa dee istiqaasadaasina dee waa shirk bacda mowti nabiy caleyhi salaatu wasalaam rasuulku markuu dhintay kadib laakiin markuu noolaa isagoo xay oo xaadira dee qofku markaa istiqaaso waa weydiisan karayy ka masaladan halkaa markaa ku baraarugsanaada meel kalena wuxuu odhanayaa kufrigu waa ictiqaadkuunbuu odhanayaa meelahan iyaduna waa baatil oo qowlkiisa hore uu yidhi qowl iyo ficil iyo ictiqaadba waa lagu kufriyaa bay khilaafsan tahay laakiin taasoo kale waa ixsaanu danni baa la samayn karaa waxaa la odhan karaa markuu leeyahay alkufru waa alictiqaad halkaa taariku salaaga maruu ka warramayo odhanaya kufrigu waa ictiqaadka moogta lianna alkufra bilictiqaadi buu odhanaya wa ictiqaaduhu saxiixun kufrigu ictiqaad buu ku yimaadaa kan salaada ka tegana ictiqaadkiisu waa saxiix marka hore uu soo sheegay qowl iyo ficilba in lagu kufriye waxaa dhici karta markaa inuu ujeedo aslu kufr iimaanka iyo dee kufrigaba maa fi lqalbi baa asal u ah soo ma laakiin odhan mayno qofka ilaa aynu ogaano ictiqaadan inuu u kufriyey oo qalbi ahaan inuu u kufriyey waxaynu caqiidaysanay qofku inaanu kufri ku hadli karin samayna karin ilaa marka hore qalbiga inuu ka kufriyo mooyaane laakiin takfiirintiisa shardi uma aha inaynu ogaano inuu qalbiga ka kufriyey innaga taa laynooma dirsan haddii qowlkii kufriga ahaa uu ku hadlo ama camalkii kufriga ahaa uu sameeyo waxaynu leenahay qofkaasi waxa weeyaan kafara waay halkana wuxuu kaga hadlay mualifku taariku salaadkiibuu ka hadlay wuxuu yihi wa taariku salaati salaada kaka tegey ee tukan waayey in tarakaha haddii uu ka tago hayra muctaqidin xaalow ya mid aan aaminsanayn liwujuubihaa waajibnimadeeda fa xukmu xukumkiisu xukmulmurtadi weeye ka ridoobay xukumkiisa weeye macanaa idaa jaxada wujuubaha waajibnimadeedii buu dafirayba mana aha mid ku cusub islaamnimada mana aha qof nashaa fii baadiyatin baciida oo markaa dee jahli loogu cudur daari karo qof jahli loogu cudur daari karana maaha waxaa jahli loogu cudur daari karaa hadduu yahay mid islaamnimada ku cusub ama hadduu yahay mid ku barbaaray baadiye baciid oo culimada iyo dee ahlucilmigaba ka fog oo iminka inaga waddankeenan baa laga soo helayaa dad aan garanahayn salaaddu inay waajibta weliba magaalada meelo aan ka fogeyn baa laga soo helaya salaaddu inay waajibtay aan garanahayn bal waxyaabo kasii daranaan garanahayn daraad buu sheegaynin nin mii joogo nin weyn oo ilaa labaatan jira ayaan weydiiyey buu i rasuulku muxuu asur de waa kiina dhalay wuxuu maqli jirun iyadoo laleeyahay soomaali maxamed dabeetana wuxuu mooday soomaalidao dhan abood inuu nebi maxamed yahay anna waxaabaan arkay qaar yidhi garanba maynaba umabaan maqal dee ma waan maqal laakiin wax alaalo wuxuu iga garan maayo rasuulku wallahi inaanay dhowr iyo toban kilomitr hargeysa u jirin halkuu halkuu joogay ka sidaa igu yidhi marka waa la soo helayaa dad aan garanahayn salaadu inay waajib tahay liannahu nasha-u bibaadiya baciida wuu dhashay khalaas weligiiba iyadoo ilaahay la hadalhayo ama rasuulka ama la tukanayana ma arag xooluhun baa loo diray sidiibuu ku weynaaday waayo marka kaan salaada waajibnimadeeda ictiqaadini ee dafire yidhi waajibba ma aha ama ha yidhaaha dadkao dhan baana waajib ku hayn ama ha yidhaha aniga waajibguma aha waxaa jira waxa la dhaha kufru limtinaac kufrulimtinaacu waa maxay shayga waajibnimadiisi waa ogolay laakin yamtanicu minhu wuxuu leeyahy salaadu inuu ilaahay waajibiyo anigu waan ogay laakiin aniga aniga laygama raba aniga dadkaan saakiintaha ee aan meel la gaadhin baa laga rabaa ee cilmu daahirka uun weli taagan laakiin anu cilmulbatin baan u dhaadhacay oo aniga salaada laygama rabo yakfur waa kufriya kaas waa zindiiq waxaad eegtaa marka uu sharaxayo ibnu kathiir aayadda wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin zanaadiqo kuwaas inay yihiin buu sheegaya kuwa sheeganaya in waajibaadkii markaa laga rafciyey oo laga kor qaaday markaa kaa salaada waajibnimadeediiba dafiray xukmu xukmu lmurtadi weeye waa laysku waafaqsanyi taa wa in tarakaha hadduu ka tago salaadii muctaqidan xaalo iyo mid aaminsan liwujuubiha waajibnimadeeda isaga iyo dada kale ay waajib ku tahay fa yustataabu towbad baa markaa la weydiin towbad keen baa yutlab minhu tawba fa in taaba hadduu towbad keeno oo sallaa uu tukado qubilat minhu waa laga aqbali towbada wa ilaa haddii kale wain lam yatub qutila waa la diliyo xaddan baa loo dili marka halkaas waxaynu leenahay haddii qofka la kala dooransiiyo salaad iyo dil oo la dhaahdo ama tuka ama waa lagu dilayaa oo idhaahdo tukan maayo halay dilo kaasi waa kaafir wa yamuutu murtaddan waayo low kaana yu'min biwujuubi salaati wa sharciyataha wa sharciyatiha lama اkhtaara calayha alqatla hadduu aaminsan yahay salaada waajibnimadeeda iyo sharcinimadeeda kamuu doorteen dil kamuu doorteen xataa culimo ku tagtay taariku lisalaati kasalan inaanu kaafir ahayn baa saa taqriiriya sheekhu alalbani kitaabkiisa xukmu taariki salaa saas u taqriirinaya ka dil salaada ka doortaa inuu yahay kaafir marka kufru limtinaac mid ku dhaca uu yahay waaye laakiin halkan xaddan bay yidhaha wailaa qutila xaddan wa xukmuhuna xukmu muslimiina weye markaa masaladana waa masala dee khilaafiya masala ku saabsan kaa salaada ka tegay isagoo waajibnimadeedii ogol isla markaa imtinaacna aan samayn ahayn dilla aan ka dooran salafkuna waa isku khilaafeen fii taariki almabaani alarbaca waxay isku waafaqeen rukunka koowaadka ka tagaa inuu yahay kaafir oo ah shahaadateynka afarta kale waa isku khilaafay sheekhulislaam ibnu taymiya khilaafka afarta kale ku sugan markuu soo naqliyo kitaabkiisa aliimaan wuxuu tilmaamaya kullaha aqwaalu lisalaf buu odhanaya xataa ma aqwaal lmutaahiriin waa aqwaal lisalaf in la yidhaahdo qofka taariku salaadka aan takfiirini waa murjina waa sheeko markaa khawaarijta laga maqli jiray oo kitaabka la dhaahdo alburhaan sagsaki uu qoray ayuu ku sheegayaa daa'ifa min alkhawaarij inay ahlu sunnaha ku geli jireen bilirjaa iyagoo ku sababeynaya inaanay taariku salaadka takfiirin casriganna waxaa nooleeyey safar alxawaani fikraddaa xune khabiidka ah kitaabkiisa daahirat lirjaa la yidhaahdo maxamed qutubna uu muqadimada markaasi ugu sameeyey waxaana dee qowlkiisa ka laasimaysa inuu irjaa ku xukumo daa'ifa cariida min ahli sunna aimadu ay ka mid yihiin aimada ahlusunnihi sida shaafici oo kale imaamu malik raximah llah kathiir min ala'ima oo xataa kutub ulmuctaqad ku sheegay inay tiqadeen ahlu sunna isku khilaafeen baa jirta waxaa ka mida waxa weeyaan abu cuthmaan asaabuni kitaabkiisa caqidatu salaf asxaabi alxadiid waxaa ka mida abubakr aismaaciili kitaabkiisa ictiqaadu ahli sunnati waljamaca wahaakada kathiir minhum almarwazi tacdiimu qadri salaa jamaahiiru ahli sunna takfiir taarik salaa bay ku tageen buu odhanaya ahlulxadiidka jamaahiiru ahli lxadiid laakiin ay isku khilaafeen buu sheegaya inuu kaafir yahe la yskuma khilaafin taariku salaadku laakiin waxaa la ysku khilaafay sida ibnu rajab uu leeyahay fatxulbaariga markuu sharaxayo kitaab uliimaan wuxuu markaa sheegayaa in la ysku waafaqay inay kufri tahay rasuulkaaba dee taa ku sheego lama diidi karo laakiin kufrigee ayaa la ysku khilaafay ma kufri akbaraba mise waa kufri asqara waayo kelimatu lkufri marka la itlaaqo labadii waa ixtimaasha adiladii ka baxsanayd markaa naskaana dee waxay noqotay adilo markaa qoloba dhinac ay u daliishatay qolooyin kale markaa sida imaam shaafici oo kale tarkigoo qora ku kufrii maayo dee adilay daliishanayeen laa yaxilu dami mriin muslimin ila biixdaa halaath nacam inkastoo daliilkaa la odhan karo waa dee wuxuu soo gelayaa riddada xadiidkii cibaada ibnu saamit mashahidu an laa ilaha illa ana maxameda cabdu warasuul ana ciisa cabd llahi wa kalimatu alqaha ilaa marya ruuxu minhu waana aljanata xaq waana naara xaq adkhalahu llahu ljanata calaa ma kaana min camal halkan salaad lama sheegina sooma arkis shaykhaan ayaa wariyey in la dilaayo haddaba xaddan baa loo dilay maxay u daliishadeen maxaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nuhiitu can qatli musalliin waxaa layga nahiyey kuwa tukada inaan dilo mafhuumku markaa waa maxay kuwa aan tukan in la dilaayo